Soomaaliya iyo Turkiga ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan sahaminta iyo wax soo saarka saliidda iyo gaaska iyadoo heshiiskan uu noqonayo tallaabo kale oo kor u qaadaysa xiriirka u dhexeeya labada dal heshiiska waxaa magaalada Istanbul ku kala saxiixday wasiirka tamarta iyo qaraadka dabiiciga ee dalka Turkiga iyo wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed wasiirka tamarta Turkiga ayaa ku dhawaaqay in Turkiga uu diyaarin doono markabkiisa cilmi baarista si uu cilmi baaris uga sameeyo aag ka baxsan xeebaha Soomaaliya dhammaadka sanadkani bitradka oo ka hadlay shirka jaraa'id ayaa sheegay in Turkiga sideedii sane ee u dambeeyey ee ku horaneyd dadaalada sahaminta gaaska dabiiciga isagoo adeegsanaya awoodiisa maraakiibta qaadista Turkiga iyo Soomaaliya ayaa horaantii bishii Maarso kala saxiixday heshiis ku saabsan iskaashiga shidaalka iyo gaaska dabiiciga ee xeebaha Soomaaliya wasiirka kheyraadka wadanka Turkiga ayaa intuu khudbadiisa ku guda jiray wuxuu ku dhawaaqay in Turkiga uu sahmin doono gaaska dabiiciga ah iyo shidaalka saddex qeybood oo ku yaala badda Soomaaliya